Weliba koronko xoogan lagu dareemaya qiimo la gadada waa mooska ee suuqyada magaalada jowhara koronka xukunya weliba sheenay jididka inta badan biyo fadheedana maadaama roobab badan ah ku qubaday gobolka shabeellaha dhexe mid ku mid ah dhalinyarada gadaasa mooskiyo ku hadalay walyaabo sababiya koronka xukunka xoogan oo ku koyay qiimo la gadada waa mooska moos oo yacni shan kun ama afar kun ama saddex kun laga la iibinayo way adag tahay yacni dadka inay wa- inay wada gataan ca- annaga naftkeen caqabad nagu soo naqatay naqanaysaa oo uu soo maro webiga soo maro een waad dareemi kartaa marka dhibaatada ay leedahay yacni meesha shalay baabuurku oo saddex saacadood iyo laba saac ee bar uu ku imaanayay gaariga homiga uu ku imaanaya jowhar in laba cawo iyo cawo iyo maalin labaatan iyo afar saacadood gudahood inuu inay qaadato ayay ayaa sababtay een marka ciladaasaa sababtay yani mooska inuu qaaloobo Een, dhowr bilood ka hor wuxuu ku imaan jiriyey macal markii lagu daro wixii oo waddada ku soo maray baabuurki iyo wixii markii lagu daro shan boqol lix boqol marka ugu sarrayso todoba boqol waa jira maantana mil iyo afar boqol uu maraya farqiga u dhexeeya waa dareemi karta adiga natirkaada waa farqi aad u sarreeya muska waxaan caqabad kula aan ugula kulannaa dadkii oo iska baahi oo iska hayso oo waqti badan yacni aynan beeri iyo ay dadkaan horta reer jowhar sidiisoo dhan waxay ku tiirsan yihiin shabeellaha dhaxar guud ahaan waxay ku tiirsanaayeen beeraley ahaayeen Een, marna abaaro ayaa galay marna waxaa galay fatahaado fara badan oo tacabkiya waxaa nac- noqday hoos u dhac marka dadka inaysan haysanin wax ay- ay- ay- ay- oo ay ku gataan ayaaba aad u adag baxbad moos oo yacni shan kun ama afar kun ama saddex kun laga la iibinayo way adag tahay yacni dadka inay wa- inay wada gataan